aya hadaybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle laba jira ka baxa idaacadda himilo waxa uu kaalin ka qaadanayaa korriimaha wacyigaaga guud waxaan kolba ku rogrogaynaa mowduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo waxaan ugu hurgelaynaa ciwaan gaar ah sida magaca barnaamijka ka dhadhamaysa waa mid golaha kuu keenaya marti kuu rogrogaysa waxaa miiska saaran ee kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag
hooddi hooddi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoowaysid aw qasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri maraa waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya qaab waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri aw qasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuuna nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labeyk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabow taleefonka nooga qor kala xiriir telefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
maytaatuwaykiyow warandaaradeeni cadaar ku diirsada maytaatuwaykiyow warandaaradeeni cadaar ku diirsada hagaag toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan oo aan ku qaadaa dhigi doonaa dancafinta soomaaliya kaalmada ay bixiyaan dowladaha iyo ururada caalamka waa mid iskugu jirta deeq iyo deen deenta waa mid kuu sahlaysa inaad ku meel gaarto iskana bixisaa sanad kastaahi waxaa kugu kordhayaa dulsaar haddii aad ku bixin weydaa wakhtigii ugu habboonaa taa oo laga yaabo inay ka badato lacagta asal ahaan aad qaadatay dhowr sano soomaaliya waxaa deymo ku leh dalal iyo ururo waxaana in muddo ah kusii kordhayay dalka lacagaha dulsaarka ah ilaa iyo heer ay gaarto tiro bilyanis ah kadib qaranjabkii dhacay kii waxaa sii badanayay deymaha lagu leeyahay dalka hase ahaatee iskudayo iyo dadaallo lagu bixiyey ayaa sahlay in la daneeyo arrimaha amaahda soomaaliya iyada oo la kaashanayo urur goboleedyo hay-adda i m f iyo bankiga adduunka ayaa sheegay in afartan dal oo afrikaan ah ay galeen nidaamka dancafinta caalamiga ah oo ay hogaaminayaan hay-adaha lacagta bixiya waxaana ku haray saddex dal oo ay soomaaliya ku jirto soomaaliyana waxay dadaal dheeraad ah u gashay in deynta lagu leeyahay laga cafiyo laakiinse sarkaal ka tirsan hay-adda i m f waxa uu leeyahay waxaa muhiim ah in dalka uu sameeyo isbedelo muhiim ah iyo in la dhaqangeliyo siyaasad dhaqaale oo ay lagama maarmaan tahay in la helo walow uu dhanka kale sheegayo in arrimahaasi horumar laga sameeyey haddaba si aan wax badan uga ogaano halka uu mariyo nidaamka deyncafinta soomaaliya waxaan barnaamijka ku martigelinay cumar cali baashi oo ku gaaroobay cilmiga dhaqaalaha iyo maxamed axmed aadan oo isna ah bare kuliyadda dhaqaalaha soo dhoweyn kadib waxaan ku horreysiinayaa cumar cali oo inoo sharaxaya taariikh ahaan waxa aan ka ogaan karno deymaha soomaaliya lagu leeyahay waxaan salaamayaa bahda idaacadda himilo iyo gaar ahaan fardows marka aad aad umahadsantahay fardows hadaan si kooban maaragta aan uga bilaabno taariikhda deymaha soomaaliya lagu leeyahay horta waxay la bilaabantay dhismihii jamhuuriyadda soomaaliya markii la kun sagaal boqol lixdankii waxay la koostay jamhuuriyadda dhaqaalaha jamhuuriyaddu aada u liita markaas dowladdii markaas dhalatayba waxay ku bilaabatay miisaaniyadeeda ugu horeysay waxaa maaragtay kaabi jiray dowladaha ingiriiska iyo talyaaniga kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii soomaaliya waxay dejisatay miisaaniyad boqol milyan gaaraysa oo inta badan ka timaaday maaragtay deymo ay siiyeen dowladaha reer yurub halkaas ayay ka bilaabatay deymaha deymaha ugu badan soomaaliga waxay qaadatay xilligii la- la- ka bilaaban lixdankii ilaa koob iyo sagaashankii oo la oran karo waa xilligii loo yaqaana dagaalkii qabooba colwo saas daraaddeed marka deemaha ugu badan ee ilaa hadda soomaaliya lagu leeyahay waxay qaadatay waa toddobaatan iyo toddoba wixii ka dambeeyay ilaa koob iyo sagaashankii Ee, taasoo la dhihi karo sababteeda ay ahayd ee, soomaaliya markay ku fashilantay dagaalkii ku saabaqato iyo todobaatankii waxa ay u wareegatay xagga yurub waxay keentay marka soomaaliya inay heshiis la gasho i m f kun sagaal boqol iyo siddeetankii ee, taasoo lagu qasbay soomaaliya inay wax ka bedesho maaragtay qaab dhismeedka dhaqaalaheeda oo waxa loo yaqaano waxaa la mariyay systemka loo yaqaano eh, adjustment ama ama structural adjustment loo yaqaano la mariyay Ee, taasoo lagu qasbay soomaaliya in ay ay- ay bedesho maaragtay qaab dhismeedkii social economic ah ka dhisna ama ama hanti wadaagga loo yaqaanay oo shuruudahaasna soomaaliya waxay keentay marka in loo ogolaado ee, deen gaarayso maaragtay boqol iyo iyo iyo iyo iyo siddeetan iyo saddex milyan oo dollar in loo ogolaado kun sagaal boqol ee, siddeetan iyo saddexdii Ee, ilaa sagaashan iyo kowdii soomaaliya waxaa lagu harqinayay deymo waxayna waxaana ku socda soomaaliya hoos u dhac dhaqaalo marka hadda deymaha soomaaliya lagu leeyahay eh, waxay gaaraysaa five point three million eh, billion ma aha million billion waay ayaa soomaaliya lagu leeyahay saa daraaddeed marka deymaha intaas leega waxaa keentay culays weyn ay ku keenaysaa dha- kobaca dhaqaalaha soomaaliya
Een, intaan u gudbin ustaad maxamed een, inta badan warbaahinta soomaalida iyo kuwa kaleba waxay ka dhawaajeen kii markii ay burburtay dowladii dhexe een, deymaha ay bilowdeen oo kale ama xilligii ugu badnaa la qaatay adna hadda waad ka horreysiinaysaa bal isku yaro xir adoo raalliya
sababtoo aan u dhahay deymaha soomaaliya waxay qaadatay lixdankii ilaa koob iyo sagaashankii sababtoo ah xilligaas waxaa jira dowlado dowlad la dhaqmaysay eh, eh, hay-adaha adduunka i m f iyo maaragtay world bank iyo dowladaha kale Eh, haddii maaragta aan eh, mathalan aad midooda soviyetia oo kale oo kaalinta koowaad kaga jira eh, dowladaha soomaaliya siiyey deynta oo oo la oran kara dee, eh, yani u- waa dowladda ugu badan oo soomaaliya deyma siisay waxaa soo xiga china soo xigto midooda soviyetia koob iyo sagaashankii oo burburay Eh, laakiin china iyo mareykanka iyo i m f iyo britain iyo jaamacadda carabta iyo opec iyo maaragtay intaba waxay soomaaliya la tacaamulayeen dowlad ahaan waxay kula tacaamulayeen eh, wixii ka horey sagaashankii mushkilad jirto ma ma ahan sagaashan kadib in la qaatay mushkilad jirto waxay tahay wax waxaa jira deymaha waxaa saaran waxa la dhaho interest rate oo oo- oo- oo- oo- oo- oo- oo maaragtay kobca mar walba sanad walba waxaa zi- waxa- wa- waa in- waxaa ziyaadayso eh, qeyb ayaa ziyaadaysa marka ziyaadahaasi ayaa waxay keentay marka inay isdul koraan way jiraan soomaaliya deyma la siiyey eh, dowladihii t T n g iyo t f g laakiin deymaha ugu badan soomaaliya waxay qaadatay waa xilliga aniga aan sheegay waa- waa- waa waa- waa lixdankii ilaa koob iyo sagaashankii Een, waan kugu soo laaban doonaa ustaad maxamed axmed aadam yaan siinayaa radio hemilo gaar ahaan firdowsa aada baad umahadsantihiin Een, waxaan is leeyahay mowduuca hadda aan ka hadlayno waa mowduuc asaasi ama u baahnin bulshada loo ifiyo ama waxyaabay uga baahan yihiin oo xogta in lala wadaago Een, usaadku wuu mahadsan yahay waxaan umaleynaa dee wax si guud oo ballaaran buu u faahfaahiyey Een, aniga shaksiyana waxaan is leeyahay waxaan hadda laga hadlayo oo waayahan dambena aada usoo kordhay oo aan aadna u arkayn inta badan qoladan loo yaqaano i m f ta iyo systemka ku shaqeeyaan iyo sida ay dowladda ula macaamilaan Een, waxaa muhiim horta marka hore inaan bulshada aan u faahfaahino ama bulshada aan u bilaabino war i m f tan bal shaqada ay qabtaan maxay tahay waa maxay horta i m f tu si guud ahaan i m f ta kun sagaal boqol afartan iyo shantii ayaa la aasaasay Een, waa urur Een, waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay waxoogaa kala saari laayihiin i m f tu waa urur laakiin balse dowlada isku tegay oo inta badan samaystay organisation samaystay Een, organisationka uu sameeyeen ama objectiveskooda ama ujeedooyinka loo aasaasay bal horta maxay yihiin naftkooda nafkeenaan faano Een, inta aana ka hadlin ama aana sheegin qaabka ay u shaqeeyaan waxaa aada muhiim u ah inaan faano oon aada u garanno Een, boqol siddeetan iyo sideed dowlad ayaa waxay ka yihiin membaris Een, annaguna waxaan nahay dad soomaali aan nahay oo waxaan ka nahay xubin baan ka nahay balse goormaan ku biirnay kun sagaal boqol afar iyo shantii haddii la aasaasay Een, kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ayay soomaaliya si toos uga mid noqotay inay ka mid noqoto ama ay member ay ka noqoto qoladan loo yaqaano i m f ta Een, si guud ahaanna i m f tu waa boqol siddeetan iyo sideed dowlad oo isku tegay oo bolicygooda iyo objectiveskooda iyo ujeedooyinkooda iyo sidii loogu talagalayba Een, ku heshiiyey balse waxaa intaas sii dheer i m f tu shaqooyin badan bay qabataa laakiin shaqooyinka ay qabtaan oo annaga si guud ahaan soomaalida bal horta intaan nahay efta anaan ka hadlin de anagu soomaali marka anahay haddaan infrastructureka wadanka haddaan fiirino ama haddaan muraayadda ay soomaalidu ay isku eegto wadankeenu wuu burburay oo waxaa laga yaaba eftu xilligii dowladihii hore ama xilligii dowladii hore ee kacaanka iyo maanta oon ka hadlayno waxaa laga yaabaa imftu sida ay noola macaamishay inay kala duwan tahay wadanku marka uu dowlad uu leeyahay oo dowladdiisu weliba ay tahay dowlad infrastructureka wadanka qaab dhismeedka dhaqaalaha iyo een, marka laga hadlayo caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaaluhu way kala duwan tahay sida loola macaamilayo marka si guud ahaan waxaan is leeyahay waqtiyadii hore sida ay noola macaamili jirtay iyo waqtiyada hadda habka ay noola macaamilayaan way kala duwanaan karaan oo waxaan is leeyahay dadku waxyaabo badan oo kala duwan iyo dadku ay sawiran karaan Een, shaqooyinka ay qabtaan imf tuna ama shaqada ay qabatana waxaa ugu muhiimsan dhowr qodob baa ugu muhiimsan horta imf tu boqol sideetan iyo sideedaa dowlad oo xubnaha ka ah waxay aada ay focuska u saaraan dowladahan bofartiga iyo burburku ku dhacay oo sida soomaaliya oo kale uu breakdownku ku dhacay dhaqaale ahaanna aada u hooseeya oo laga yaabo anagu hadda adduunka waxaa lagu qiimeeyaa inaan anaga dunida saddexaad oo soo koraysa inaan kamid nahay Een, soomaaliduna inay yihiin dee xilliga meesha aan marayno meesha aan marayno waxaan malay aad baan u fahmi karnaa imf tu marka shaqooyinka ay qabtaan waxaa kamid a dowladaha soo koraya oo dhaqaalahooda hooseeyo inay siiyaan waxa loo yaqaano deyma inay siiyaan oo weliba deymaha ay siinayaan ay conditione iyo process iyo procedure ay ku siiyaan Een, marka soomaaliya haddii ay xubin ka tahay oo ay kamid tahay dowladaha aan sheegnay ay soo kriteeriyadii loogu talagalay in la siiyo waan isla garanay laakiin processka lagu siinayo waa iyada nafskan waa inaan faano qodob kale waa Een, borsaska lagu siinayo waxaan is leeyahay inta aanaan gaarin in bal horka marka hore soomaaliya dhaqaal ahaan waa wadda iska hooseeya oo dadkooda iyo aad baahi badan ay ka jirto baahidaas badan marka oo ka jirta waxaan is leeyahay deymo in la siiyo waa la isla garta soomaalidu deyn waa la siiy waa- deymo hore la siiyey way jiraan oo xilli hore la siiyey siyaabada kala duwan ha loo siiyo iyo deymo hadda ay dowladdu inta badan la siiyo Een, qodobka labaad ay qabata ama shaqooyinka imf qabtaan waxaa kamid a inta ayna wadanka aan dowladda aan wadanka aan buffertiga hoose inta aanan deyn la siinin number one horta bal inaan wadankan dhaqaalihiis inaan kormeer aan ku sameyn sababtoo rankinga rankinga dhaqaalaha marka la qiimeynayo wadada qaarkood ranking meel fiican ay ka joogaan wadamada qaarkood eh, low level ah wadamada qaarkood meel dhex ay ka joogaan wadan top oo meel sare ah jooga waxaan maleynaa dee in la siiyo eh, deyn in la siiyo waxaan suurtagal ahayn iyada naftirkeedu markay kormeeraan ee ogaadaan inay dhaqaalahooda wadanku inuu hooseeyo markaas bay shuruudaha ay kamid tahay in la siiyo qodobka saddexaad ee ugu muhiimsan wadamada deymaha la siinayo oo la rabo in deynta la siiyo waa in loo ogolaado ama in laga caawiyo oo laga saacido brosesyada ay dhaqaalahooda iyo ku horumarinayaan sida tusaale ahaan oo kale brosejarada wadanku conditionka laga rabo inuu soo buuxiyo communicationka cidda uu rabo inuu la sameeyo Een, marka waxaan is leeyahay meelahaas iyo meelo kaleba ee shaqooyinka ay qabtaan waa kuwaasa ugu muhiimsan
waa tahay aada u mahadsan tahay waxaad eh, si kale u faahfaahisay i m f ta iyo shaqada doorka ay deen- deemaha ku leeyihiin guud ahaan caalamka oo dhan iyo soomaaliyaba Een, waxaan u laabanayaa cumar cali baashi cumar haddii aan u kala qaadno deymaha dadka kuwa ku leh soomaaliya dowlado iyo ururo imise ayay dhan yihiin ama eh, qiyaas ahaan ay gaarayaan
Een, dalalka ururada deymaha ku leh soomaaliya horta waxaa lagu soo koobi karaa ee, saddex qeybood Ee, qeyb waa dowladaha gaarka yani dowlad dowlad deen ku leh maalan ee, soomaaliya deen waxaa ku leh m- mareykanka oo kale ama china oo kale taas waxaa la dowlad deen ku leh dowlad kale Ee, midda labaadna waxaa weeye een, urur ama hadda suu uu uu sheegay maxamed sheegay een, ku leh deen ku leh waddan kale maalan i m f to kale iyo world bankiga oo labadaba ah yacni labo oo ka shaqeeya arrimaha maaragtay economics iyo development ka shaqeeyo world bank ka saddexaad waxaa waxaa weeye ururada gobolka yani maalan jaamacadda carabta au-da african unionka eu-ga european union kuwaas marka saddexdaas qeybood ayaa loo qeybin karaa yani dalalka iyo ururada deymaha ku leh soomaaliya waxaad ka dhawaajisay markii horena in lacaga dulsaara ay jiraan dad badan waxay isweydiin karaan haddii eh, tusaale dowladii eh, midoogii sofiyeeti oo kale s- markii uu soomaaliya garab siinayay wuxuu uu ka fiirsanaya dana uu isaga leeyahay dabcan oo oo dowladihii kale markaa isaga kasoo horjeeday yuu kaga fiirsanayay dee dulsaarkaas oo kale run ahaanshaha arrinkaas iyo culeysaadka ay leedahay dulsaarka Eh, sideedaba horta interest rateka waa waxaa lagu qiyaasaa waa waa- waa deynta qaadanaysa marka haddii interestiga eh, example ahaan laba boqolkiiba ay saarantahay sanad walba wax ku kordhayso lacagta lagu siiya dee boqol dollar tahay maalan laba boqolkiiba ayaa ku dul saaran marka boqolkaasi sanad walba waxaa korayo laba boqolkiiba waxa marka waxaa jiro rate waxaa jiro oo iyadana laisku ciqaabo haddaa adiga deynta bixin weysid waxaa ku koraysa iyadana lacag oo maaragtay banishment oo ciqaab ah ayaa ku korayso marka ciqaabtaas se iyadana nambarey qaadataa waxay ku xiran tahay deynta lagu siiyey ay ku xiran tahay marka haddii la isku daro waxaa laga yaabaa laba boqolkii oo ah yacni mathalan example deynta interestiga ku saaran waxaa laga yaabaa laba kalena ama afar kale inay kuu korto lacagaha bixin weysay marka wa wa way istanaysaa mar walba marka waxaa kobcayo korayo deynta lagugu leeyahay haddaa bixin weysid soomaaliya marka waxay ku jirta lagu daray dowladaha aan deymaha bixin karin oo oo oo ka haray maaragtay dowladaha deymaha bixin lahay oo ka haray maaragtay inay deymahooda bixiyaan ayaa lagu daray marka lacagtaas mar walba way nagu socotay mar walba dowladda soomaaliya ee burbursaneed way nagu socotay saa daraaddeed marka madaxweyne farmaajo markii uu labada kun tobiyo tobankii uu shirkii london uu ka hadlay uu yidhi deymahan laga dhaafo comment waxaa yidhi antonio kan ninkan hadda u n-ka madaxdu ah comment wuxuu yidhi soomaaliya deymaha in laga cafiyo ma ahan uu yidhi arrin dhaqaale oo keliya ma aha waa arrin akhlaaqi waay u dheh soomaaliya dhowr iyo labaatan sano waxay ka maqneed khaaridada dowladaha adduunka ka maqneed marka dhowr iyo labaatanka sano soomaaliya ee maqneed deymaha ku socday marka hadda wuxuu yidhi in soomaaliya laga cafiyo waa waa waa arrin akhlaaqi wayan waa waa arrin oo maaragta akhlaaq ah saa daraaddeed marka sida soomaaliya ay ugu soo biirto waxaan la dhaho capacity debt yacni in deemo kale aad qaadan kartid waxaa muhiim ah soomaaliya process inay soo marto processka ugu muhiimsan lasoo maray inay tahay waxaa waaye in lagaa cafiyo deymaha oo iyadana u baahan shuruudo u baahan aan ka hadli doono si aad u gaartay marka hadda mashruucaan sheegno ah yacni capacity debt oo ah yacni in oo soomaaliya ay soo gasho dowladaha loo ogol yahay in deema la siiyo hadda imfkana mashruuc ay bilowday oo h i b c la dhaho oo ah yacni dowladaha awoodda yar ee dhaqaala la daala dhacaysa deymaha initiativekaas marka shaqadiis waxay tahay marka in la caawiyo dowladaha si ay maaragtay uga baxaan culeyska deymaha
yaa deymaha cafin kara ma ururada ma dowladaha ku leh mise hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah
waxaan u malaynaa horta si guud ahaan ururada waan ka hadalay ururada waxay ka mid yihiin dowladuhu waxay noqdeen ururo isku tegay dowladuhu iyo ururaduna waa isku xoran yihiin ururadu marka waxaan u kala saaraynaa kuwa bolitikaal ahaan isugu xiran iyo kuwa dhaqaal ahaan isugu xiran kuwa dhaqaal ahaan isugu xiran waxa waa isku wada xiran yihiin cafintu ma aha hal meel keliya inay wax cafiso laakiin bolosiga guud ay wadaagaan haddii ay tusaale ahaan oo kale ay ku heshiiyaan inay soomaaliya inay cafiyaan waa wax iska normala inay cafiyaan laakiin structureka ay u samaysan yihiin ururada ay u samaysan yihiin ayaa structure dawliya structure dawliya tusaale ahaan oo kale markaan a u oo kale markaan soo qaadano auda dee waa dhowr wadan oo isku tegay waa oo wadamadan yurubta laisku yiraahdo waxay leeyihiin ururo ay leeyihiin ururada ay leeyihin marka kuwa dhaqaalina way leeyihiin kuwa politicalkana way leeyihin wixii marka way isku wada xiran yihin afintu marka hal qolo ayaa wax xafisay lama oran karo waa wax isku wada xiran oo isku isku wada xiran oo isku wada dhammaanto isku wada xiran
horta deymaha in lagaa cafiyo waxaa u baahan tahay horta in oo maaragtay sumcadaada oo internationalki maaragtay ay fiicnaato marka hay-ad hay-ada ka shaqeeyaa jiro marka in oo indicator la sameeyo oo la dhaho yani dowladdaasi dhaqaalaheeda waxaa ku socdo kobac yani way kobcaysaa dowladdaas waa dowlad soo kobcayso maaragtay oo maaragtay transparency dhaqaalaheeda ku dhisan yahay hufnaan yani oo musuq maasuq ka jiro yani indicatorkaas waxay ku xiran tahay marka in lagu kalsoonaan karo marka sumcaddaada ee fiicnaato ayaa waxaa samaysan kartaa marka ololo ololahaas oo ah in lagaa cafiyo deemaha deemaha waa kala duwan yihiin waxaa kugu lahaan karta jaamacadda carabta oo kale waxay leedahay maaragtay sector oo oo development ay leedahay social and economic iyo bangiga leedahay bangiga bangiga carabta maaragtay uu leeyahay isaga marka wax u mari kartaa ololaha maaragtay adduunka aad ka qaaday sida si i m f da iyo iyo world bankiga iyo united nationka hadaa martid waxaa suuragal ah marka in aa lagu barayshar gareeyo jaamacadda carabta oo kale soomaaliya inay ka cafiso marka waxay ku xiran tahay awoodda diblomaasiga ee maaragtay iyo sumcadaada dhaqaale gudaha ayaa waxay kaa caawinaysaa in dhaqaalahaada in lagaa cafiyo maaragtay deymaha ku dul saaran
een, waxaan rabaa intaan u gudbin i m f ta iyo iyo waxyaabaha dadaalada hadda wado xilligan ma tahay xilli soomaaliya ay ku habboon tahay inay dalbato deen cafinta ama laga cafiye xitaa Eh, horta way ku habboon tahay laakiin soomaaliya waxaa hor yaalo conditiona hor yaalo yani shuruud adaga hor taalo shuruuddaasoo ah laga rabo in ay soo marto si looga cafiyo deymaha deyma cusubna ay u qaadato marka aniga waxaan is leeyahay een, waqtiga hadda aan taaganahay structureka wadankeena u dhisan yahay politikaal ahaan ayaan saamaxayni in een, in soomaaliya ay dalbato in laga cafiyo deymaha way ansaa u lehena waxay tahay dee soomaalidu si guud ahaan waa u naqaanaa structureka uu dooligeena u dhisan yahay wax loo yaqaano power sharing ama four point five la yaqaano Een, marka aan ka hadlayno physical ahaan marka aan ka hadlayno dhaqaalaheena iyo wadankeenu sida uu samaysan yahay Een, waxyaabo ka waaweyn oo wax- loo baahan yahay jira wadanka inuu do- in la hormariyo oo marka hore aad diyaarsato saxanka aad cuntada aad ku ridanaysa inuu marka hore kuu diyaarsan yahay ka muhiimsan inta aadan cuntada aadan aadan ku guranin waxaan umalaynaa saxankii marka anaga nooma diyaarsano
maxaa haddii deymaha la cafiyo soo lagama yaabo in intii kale ay hagaagaan ay awoodna u yeelato ay soomaaliya ama dalka uu awood u yeeshan dhaqaale kale ay yimaada uu yimaado
waa loo baahan yahay laakiin waxaas oo dhan waxaa ka muhiimsan tusaale ahaan oo kale dee adduunka anaga uguna yaqaanay oo waxaan marka aan ka hadlayno rankinga marka aan ka hadlayno waxaan umalaynaa corruptionka meelo hoosaan ka galnay Een, adduunku marka waxaad rabtaa waxan aad la wadaagayso si uu u noqdo effective u noqdo oo wax waxtar leh si uu u noqdo waa inaad marka hore adiga aad soo hagaajiso oo meelo badan oo adiga meelaha qaarkood marka qaarkood dadku laga yaaba aad wax la wadaagayso inay ay kaa shakin karaan waa inaad marka hore adigu aad diyaarsan tahay Een, marka waxaan is leeyahay dee wadankeena waa iska waan iska ognaaba eerka uu gaarsan yahay corruptionku iyo waxyaabahaas anagoo naan hagaajin waxaan is leeyahay hadda xilliga la joogo inaanaan aanan dalban karin inaan anaga daymo in wadanka laga cafiyo taas baa adkeynaysaa is leeyahay marka qaarkood
i m f ta waxay dhowr jeer ammaantay hufnaanta dhaqaale ee dowladda waxaa jira barnaamij lagu kormeero shaqaalaha dowladda oo loo yaqaano s m b ustaad cumar ma tahay ifafaalo muujinaysa in deymaha laga cafin karo soomaaliya arrinkaas si guud ahaan haa yani eh, wuu soo fiicnaanayaa maaragtay xiriirka soomaaliya iyo iyo ka dhexeeyo i m f ka dhexeeyo oo aad- aad dareemaysaa riboodkeeda ugu dambeeya i m f soomaaliya ka qortay dhehaysa yani soomaaliya hadda waa waa- yani waxay ku socotaa eh, waxa la oran kara yani caafimaad oo oo dhaqaalidu soo caafimaadaya laakiin same time soomaaliya weli waxay ku jirtaa eh, suwad maxamed sheegay rankii halka ugu hooseeyo haddii corruption noqoto haddii noqoto maaragtay capacityga oo oo shaqada ay noqoto oo ay masalan yani shaqaalaha soomaaliga eh yani qofka soomaaliga meeqa saacad u shaqeeya Een, haddii noqoto maaragtay wax soo saarka soomaaliya oo waan ka hadli doonaa maca- soomaaliya image ahaan dhaqaalaheeda suuradda eh. marka weli yani wa- wa- wa- wadahadalka meel fiican marayo laakiin lama oran karo yani hadda dhaqaalaha soomaaliya waa waa uu- uu uu- uu soo fiicnaaday yani si guud ahaan lama dhihi karo laakiin wa- xiriirka soomaaliya i m f wad- wuxuu wuxuu marayaa hadda jid oo maaragtay eh, wa- afgarad oo lagu dhisi karo maaragtay xiriir cusub uu marayaa
Een, ustaad maxamed dowladda ayaa garab ku siin kara dadaalada ay wado ee ah deen cafinta ma ururo sida i m f ta iyo bangiga adduunka iyo een, een, igad iyo carabta mise dowladaha qudhooda ee ku leh ee J- china iyo mareykanka iyo britainba iyo talyaaniga iyo wixii soo raaco dowlado kale ah
Een, waxaan is leeyahay dowladda horta si guud ahaan waxaan is leeyahay dowladdu een, ururada iyo dowladda maadaama dowladuhu aan hore u sheegnay inay isku xiran yihiin Een, dowladdu hadday ururka ay kamid tahay ama hadday member ay tahay waxaa jira rules iyo process iyo procedure la maro dowladda naftirkeedu een, xubin bay ka tahay xubinimada ay ka tahay dowladaha kale qodobo la kala qortay iyo waxyaaba lagu heshiiyey oo gaaraa jira dowladda waxaan aaminsanahay number one waxaa ka kaalmeyn kara intaan dowladaha iyo ururada intaan la gaarin inay dowladda hor marka ugu horeyso bal inay horta iyadu ay physical policyga waxyaabaha ugu talagashay waa dowladda marka hore inay diyaariso oo corruptionkan iyo waxyaabahan kale aan sheegayna iyo shaqala-aanta wadanka ka jirta iyo inay dowladdu siyaasad guud ay kula tacaamuleyso ururada ay xubinta ka tahay iyo wadamada ay communicationka ay la sameyneyso number one waa number two waxaan dhihi karnaa een, adduunka waan iska wada fahmaynaayo adduunku personal interest wax la jiro dowladuhu naftirkooda uu isku wada personal interest maaha Een, dowladda naftirkeedu dowlada u dhow ay is leedahay kalsooni ay ku qabi karto oo is leedahay dowladaasaad wax u dhiiban kartaa ama dowladaas baad si boos si faac ula wadaagi kartaa dee annaga si guud ahaan hadda waxaan u fahmaynaa waddankeena inayna dowladdeenu dowladaha ay positiveka wax ula wadaagayso iyo dowladaha ay negativeka ay wax kula wadaagayso marka qaarkood inaynan inayna is- laisbabardhigi karin oo marka qaarkood aynay siyaasadeennu ayna gaarin majuur ayna gaarin ama siyaasadeenna aad moodda inaan xilligii loogu talagalay ayna gaarin waan usoo laaban doonaa martida barnaamijka hase ahaatee markan
cid kastoo na maqlaysa aan runta caadka ka qaadne cugta oo na dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaallada camiran caasimada dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c p c iyo weliba baya chemistry raajiya casriya iyo farmashiyo ay taallo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku uu mulisafar laata ka saac u diyaara oo mulinta haweenka uur kale caliyaale hosbitaal waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta al abraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qeylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta caruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarkuugu ah dictor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه
ismaqal wanaagsan mar kale waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka kaswadaag idaacadda himilo ayuuna idinkaga imaanayaa aan dib ugu laabto martida barnaamijka iyo su-aashiida xigta marka laga hadlayo ama aan ka hadlayno deyn cafin waxaa jira shuruudo gaar ah oo dal walba ama dalka la rabo in laga cafiyo deymaha inuu soo muro ama uu kasoo baxo shuruudahaasaan rabaa eh, inaan dul marno cumar caliyaan siinaya Een, eh, shuruudahaas horta midda ugu horeyso oo oo- oo soomaaliya hadda hor taalo oo waxaa waaye in dib loo dhiso waxaan loo yaqaano macroeconomic yani dhaqaalaha guud ee dalka in dib loo dhiso Eh, oo oo- oo ah yani g d b-ga dalka inuu kobco Een, eh, dadka shaqaalaha yani dadka shaqeeya oo oo- oo unemploymentigana hoos loo dhigo Een, eh, maaragtay growth rateka yani kobaca eh, dhaqaalahan inuu uu- uu bato isagana maaragtay number fiican noqdo laba iyo saddex iyo wax ka badan uu noqdo yani taas waa waa shuruudda horta lo- lo- waxaa la dhahaa kobcinta dhaqaalaha guud ee dalka talabaadna ku xigto waxaa laga rabaa soomaaliya ee, ee, shardiga labada horyaal waxay tahay in la dhiso institutions dowladda oo xoog badan yacni soo saari karo eh, riboodyo lagu kalsoon yahay eh, transparency iyo hufnaan iyo maaragtay iyo, eh, eh, ka jiro qaabka institutionka adduunka uu u shaqeeyo maarata dowladaha adduunka u shaqeeyaanna eh, ku shaqeyn kara taas waa shardiga labaad waaye shardi saddexaad waxaa jira isagana muhiim oo tahay oo lagu xiray waa in musuq maasuqa lala dagaalamo oo in in badan hadda madaxda eh, dowladda federaalka ay ku celceliyaan oo ah corruptionka eh, adduunka soomaaliya waxay kaga jirtaa meelaha ugu hooseeya haddiiba ahaynba dowladda u corruptionka badan yani marka hadda waxaan umalinaa laba dowlad mise hal dowlad baa naga hooseysa yani Eh, saas daraaddeed marka corruptionka isagana waa shard la dagaalan corruptionka musuq maasuq waa shardi weyn oo horyaala soomaaliya si looga cafiyo maaragtay deymaha sumcadeedana adduunka uu kor u dhaco- kor u kaco Eh, midda kale oo muhiimka eedana xitaa soomalia laga rabo in la sameeyo waxaa la dhaho monetary policy yacni eh, siyaasad oo maaragtay oo bangiga dhexe ku shaqeeya waaye oo la doonayo maaragta soomaaliya in ay ku maamusho lacagta dalka taalo oo haddaa maqasheen wasiirka maaliyadda dhowr jeer inuu ku celiyey in loo baahan yahay lacag cusub in la sameeyo taasna waxaa looga dan leeyahay yani lacagta dalka taalo in ay bangiga dhexe ay ku xariirsan tahay bangiga dhexe inuu noqdo bangiga xooga badan ee lacagta dalka dhan gacanta ku haya Eh, saa daraaddeed saasoo kale in la maareyn karo maaragta sicir bararka bangiga dhexaa maareyn kara sicir bararka marka dowladda marka in la- waxaa laga rabaa inay dhisto monetary policy monetary policy dhistaankiisa horta wax ka horeeyana eh, muasasaadka maaragtay maaliga ee dowladda financialka ee mathalan wasaaradda maaliyadda eh, iyo bangiga dhexe ay noqdaan laba institution oo xoog badan oo dhaqaalaha dalka han- gacanta ku dhigo saa daraaddeed marka shuruuddaasi haddii soomaaliya kasoo baxdo waxaa loo ballan qaaday in ay loo furi doono deymo cusub la siin doono hadda waa la siiyey deymo cusub oo shuruudaha qaarkood oo- oo la- oo- waa laga fududeeya lacag qaarkood la siiyey laakiin weli waxaa xiran soomaaliya weli sumcadeeda eh, way xiran tahay haddii aan marka oo oo i m f da ay fasaxin sumcadaada maaragtay hagaaj ah oo la dhihi soomaaliya hadda waa dowlad macquul ah in lala tacaamulo waxaa kuu furmaya investmentiga adduunka maalgashiga adduunka kuu furmaya waxaa imaanaya maaragtay eh, eh, maalgashi iyo maaragtay iyo capital oo xoog badana dalka soo galayo Eh, mashaariic waaweyn ayaa imaanayo Eh, hay-adaha adduunka ayaa soo marka waxaa wa- waxaa yaraanaya maaragta shaqo la-aanta waxaana kobcaya dhaqaalaha marka muhiimadda loo socdo ma- ma ahan keliya in la helo eh, lacag oo maarata gacanta lagu dhigo oo kaash gacanta lagu dhiga muhiim maa inkastoo eh, lagu dacaydiyay hadda oo- oo lagu kritigalgaray madaxa soomaalida eh, dalbanaysa maarata deymaha ee rabaan eh, lacag kaash oo gacanta ku dhigaano oo doorashooyin lagu galo Eh, taas waxaa ka- waxyaabaha lagu kritigalgaray ay ka mid tahay eh, madaxda hadda soomaalida rabta in oo oo deymaha la siiyo laakiin muhiimadda ugu weyn ee tahay kobaca dhaqaalaha iyo mashaariic waaweyn dalka inay soo galaan Eh, mushkilada deymaha waan ka hadli doonaa laakiin eedana deyntu ma ahan eh, hadafka loo socdo ma aha in soomaaliya deymo cusub qaadato hadda hadafka loo socdona waa mushkilad kale waay. Eh, soomaaliya waxay ku dhacaysaa waxaan loo yaqaana debt eh, trap oo ah yacni eh, eh, eh, eh, jab lala maagan yahay dowladaha faqriga oo maaragtay in deymo lagu halqiyo haddii haddii la rabo maaragtay in oo hadafku u yahay deen keliya in la qaato ani waxaan hubaa in aan mar kale aan lagu noqon doono eh, jabkii soomaaliya ku dhacayo maaragtay deymaha faraha badnaa ee koreen
haddii mar kale ha- deenba la dalbanaya ama deen kaleba ay tahay had- tan inta nagala cafiyo tu kale imaanayso soo mar walba meeshaadi joog maaha Eh, haa yani way noqonaysaa haddaadan haysanin maaragtay eh, blind iyo maaragtay vision aadan lahayn Eh, deymaha waxaa loo qaato ma ahan in aa maaragtay deymo kale haddana aad sii qaadatid oo haddii kale waxaa dhacayso eh, mushkiladii latin america ku dhacday mexico iyo brazil iyo argentina iyo toddobaatameyadii iyo siddeetameeyadii bilowgeedii waxay- waa- waa- adduunka waxaa dhacday yani eh, eh, mushkilad weyn oo deymaha ah ilaa hadda lagu daraaseeyo cilmiga dhaqaalaha yani marka muhiimaddu waxay tahay marka deen inaad u qaadatid si miisaaniyadaada iyo mashaariicda dhaqaalaha loo kaabo keliya Eh, marka inaan ka faa'iideysano waxaa muhiim inaan ka faa'iideysano eh, tajrubadii eh, maaragtay turkiya si say u maareysa deymaha ay imf ku lahayd marka waa muhiim eh, in deymahaasi lasoo se la soo celiyaa deymaha marka waxaa keli lagu soo celin kara waa hal erey waay economic development waa bis yani in la sameeyo kobac dhaqaale la sameeyo oo oo oo- oo lagu tiirsanaado maaragtay eh, dhaqaalaha iyo waxsoosaarka dalkaaga eh, een, maaragtayna aad laga shaqeeyo soomaaliya si ay ku gaari lahayd isku yani eh, isku filnaansho maaragtay dhaqaalaha
Een, waxa aad ku darayso
waxaan islahay inta badan kolley usaadku si fiican u faahfaahiyey waxaan ku dari lahaa si guud ahaan waxaan u malaynaa annaga waxaad moodaa soomaaliya haddaan nahay waxaa naga qaldan farastaragjarka ama qaadhib dhismeedka ama waxa loo yaqaano bolosime karadeenu inay si loogu talagalay inay u shaqaynaynin waxaa loo baahan yahay dowladdu haddii ay sameynayso mawduucan hadda aan ka hadlayno ama topican hadda aan ka hadlayno oo qoladan ama efta ay deymo ay dowladdu ay wax la wadaagayso waxaa aada u fiican inay qodobkan iska hagaajis loo yaqaano physical policyga ama waa inay la yimaadaan siyaasad maaliyadeed waa inay la yimaadaan annaga borbaramka naxaysa waxay tahay waddankeenna tusaale ahaan adigu qof soomaaliya tahay magaalada muqdisho aad ku nooshahay magaalada muqdisho marka aad ku nooshahay waxaad arkaysaa dad baabuur wadato oo simple example adoo baabuur wadato inaad arkayso dad kala duwan oo magacii dowladda sheeganayo ama dhar kala duwan qaba oo lacaga ku weydiinayo sometimes waad arkaysaa waxaan dareemaynaa inuuna jirin physical policy inuuna jirin hadduu jirana uunan dee sharcigu isagu isma maamulaya sharciga dadka ayaa maamula sharciga dadka ayaa loogu talagalay inay inay si loogu talagalay inay u raacaan physical policyga dowladda hadduu jilcan yahay waxaan u malaynaa i m f two inaynan waxeeda inuunan ahayn wax layska bixiyo haddii wax lagaa cafiyana wax lagaa cafinaya inuunan ahayn wax oo isaga naftigeeda waqti meel ku dhamaaday dowladda waxaa loo baahan yahay inta aynan horumar kale aynan sameyn waa inay laba qodob isla hesho waa physical policyga marka ay systemkii system waa la dejiyay keliya micna ma sameynayso systemka waxaa loogu talagalay dadka systemku inay yihiin baral inay yihiin inay wada shaqeynayaan oo waxyaabaha hadda arkayna wax ka duwan in la helo waxaa kaloo loo baahan yahay oo shuruudaha ama conditionada emfta ka mid ah wadanka naftirkiisa deymaha la siinayo waxaa kamid a waxa loo yaqaano beace building waxa loo yaqaano nabadda in laga shaqeeyo oo dhaqaalaha la siinayo nabadda ayaa kamid a waxaan umalaynaa soomaaliya lacagaha ugu badan oo adduunka uu siiyo magacyo kala duwana lagu siiyo waa waxyaabahan inta badan ammaanka la xiriiro waa laakiin annaga waxaan aragnaa mashaariicda ugu badan ammaankaa lagu bixiyaa qofkan soomaaliga oo dagaalka ku jira nooc walba ha ugu jire dhaqaale ahaan haddii loogu talagalo in community development hadii loo sameeyo oo beace building loo sameeyo oo combasi building loo sameeyo waxaan islahay qofkan soomaaliga qoriguu iska dhigi lahaa qalin ayuu qaadan lahaa dadkan dagaalamaya baahi bay la dagaalamayan wax kale uma dagaalamayaan dowladdu siyaasadda ay ku wajahan inay dhaqaalo ku bixiso dagaal keliya inay ku bixiso waa inay bulshada ay u bedasho waa inay bulshada ay u wareejiso waa dadkan job sekrada ama dadkan joblesska oo dhalinyarada tirada badan oo jaamacadaha dhammeynaya oo magaalada jooga oo badda ku dhammaanaya waxaa loo baahan yahay dowladdu inay siyaasad maaliyadeed waa inay u keento cumar cali baashi markii laga hadlayo dal in deen laga cafiyo waxaa shuruudaha ka mid adna aad ka dhawaajisay in habka habdhismeedka dhaqaalaha dalkaasi uu isbedel ku yimaado ama hore u socdo ama la hagaajiyo soomaaliya habdhismeedka dhaqaalaheeda si guud waa sidee
horta ina maxamed wuxuu sheegay waa runtiiso physical policyga waxaa ugu weyn waxaa ka mid ah taxationka wa yani oo canshuurta yani siyaasaadka maaliga waxaa ugu weyn canshuurta canshuurta hadda yani weli waxaad moodaa weli in soomaaliya dowladda soomaaliya ay ay dejin siyaasad midaysan oo maarata taxationka ah inay qoran tahay ma garan laakiin yani ma wada qaado canshuurta si sax looma wada qaado waxaa kamid ah canshuurta customiska oo kale waxyaabaha soo dega waxyaabaha laga qaado oo kamid ah weli aadana ma fadhido oo doodii wasiirka maaliyadda iyo ganacsatada u dhexeysay sanadkii hore waa xasuusateen yani oo laisku haystay marka ilihii dhaqaalaha dowladda kasoo galaya weli si fiican u fadhin yani marka taas waxay kamid tahay marka habacsanaanta haysta waay dhaqaalaha guud ee dalka dhaqaalaha
waxaa qeyb ka ah sooma markaa ganacsatadii ayaa qeyb ka ah ama dadka kale bulshada
soomaaliya dhowr iyo labaatan sano waxay ahayd yani system dowladeed kama jirin marka systemka dowladeed markuu ka jirin dadka waxay la qabsadeen system la-aanay la qabsadeen saa daraadeed marka way adag tahay hadda in oo taxation oo maaragtay lagu soo dejiyo dadka la dul saaro marka waxaa loo baahan yahay taxation marka laga qaadayo waxaa muhiim ah dowladda service inay bixiso muwaadinka markuu bixinaya maarata canshuur bixiyo waxaa laga rabaa in dowladduna in ayadana ay bixiso adeeg bixiso adeegaas waxaa kow ka ah amniga ganacsatada ammaankooda amnigooda in la sugo hantidooda la dhowro saa daraadeed marka ani markaan ku siiya canshuur waxaa waajib igu ah anigana marka inaan kula xisaabtamo amniga marka waxaa la rabaa in ay nimankan oo ganacsatadana in canshuurta bixiyaan dowladduna waxaa laga rabaa ayadana waajibaadka saaran inay kasoo baxdo marka labadaasa xoogaa waxaa moodaa in weli aan isku dheelitirnayn marka lagu sii darana iyada loo lala qabsaday maaragtay in ay dowlad ay jirin oo qof walba wuxuu rabo uu soo dejisanayo qof walbana maaragtay sida uu rabo isaga inuu suuqa ula tacaamulayo marka habdhismeedka dhaqaalaha soomaaliya hadda image go image aan ka bixiyo si ay ugu caddaato maaragtay dhaqaalaha soomaaliya inta badan waxaa waxaa qiyaaska ugu muhiimsan indicatorka lagu qiyaaso waxaa kamid g d b waxa la dhaho waa wax soo saarka guud ee maaragtay gudaha ah g d b iyo g m b aa jiro yani waxay kala duwan yihiin g d b waxaa waxyaabaha wadanka gudihiisa laga soo saaro yani yani qof kora wax soo saaro muwaadin iyo muwaadin alla ma kala fiirinayo waa waxaa la g d b wax soo saarka guud ee dalka gross domestic product alla marka mid kale waxaa jirta g m b la dhaho oo dadka muwaadiniinta soomaalida ah waxyaaba soo saara marka g n b hadda muhiima waxaa rabnaa g d b ga fiirmeeq waa is dhehaysaa waa todoba milyan waay labada kun sideed iyo tobanka yani todoba milyan waay etoobiya oo kale hadaa fiirisa meeqo mataqaan siddeetan milyan waay yani waa dareemaysaa marka meesha soo maraayo qaalaheena waa todoba milyan waay waxaa kaloo iyadana indicator ugu muhiimsan waxay tahay in la fiiriyo balance of trade lo yani miisaanka ganacsiga miisaanka ganacsiga waxaa lagu fiiriyaa waxyaabaha la soo dejiyey ya iyo waxyaabaha la dhoofiyey farqiga u dhexeeyo haddaad aada fiirisid farqi udhexeey waad naxaysaa waa maynusaa ku jiro maynus laba kun boqol afartan iyo sideed milyan waayo farqiga balance tradeka soomaaliya yani yani balance trade waxaa laga soo saaraa exportiga waxyaabaha la dhoofiyey oo laga jaray waxyaabaha lala soo degay importiga markaad waxyaabaha soomaaliya aan dhoofinay laba kun sideed tobankii waxay ahayd laba boqol konton iyo todoba milyan way laba boqol konton todoba milyan waxaan soo dhoofsanay waa laba kun boqol iyo afar milyan waayo laba ma kala kala jira waxaa soo baxaysa laba kun iyo boqol afartan iyo sideed milyan waayo oo maynasa weliba waa waa waa waxaa dareemaysaa yacni dee heerka ay soomaaliya marayso maanta maalin dhaweyd sheeko ayuu ku dhacday dukaan agteeda waxaan ka gadanayay biyahan maaragtay oo casiirkan oo gascadaha ku jiro oo marka waan fiiriyay canuuniyo ahaa waa taqaani canuuniga yani canuuniyo ahaa waan fiiriya canuuniga marka dib aan gadaashiis fiiriya waxaa laga keenay vietnam yani waxa kasoo dhoofsana vietnam waa kasoo dhoofsan yani canuunigaas haddaa haddaad qof walba soo xamar degnaa maaragtay xaafadaheena gurigeen gadaashiisa ka bixi jira yani wax ma aha inaan vietnam ka doonano maaragtay digaaga waxaa jirta hadda digaaga magaalada qaar waxaa laga keenaa ukraina laga keenaa yani qaarkood marka waa dareemaysaa weli yani in oo oo jirto ganacsiga sooma ganacsadaha soomaaliga shilaan mar dhex iska qayb gala oo maaragtay ganacsata masaari ay imaadeen ganacsata soomaaliga ku kulmeen qofka soomaaliga markuu maaragtay sheegayo dhahayo wuxuu dhahaa ma dhahay ganacsi waxaa la wuxuu soo wuxuu soo dhoofsadaa yani wuxuu la soo degaa maalan yani wuxuu dhoofiyaa ma maqle maalinkaas aniga waxaa maqlay keliya inta badan ganacsatada waxay dhahayeen wuxuu la soo degaa yaa wax la soo dego gacanta loo taaga qof dhahay ma jiro waxaasaan dhoofinaa yani way yartahay xoolaha keliya xoolaha iyo waxaan dhoofinaa iyo waxyar laakiin inta badan nolosheena ganacsiga wuxuu ku dhisan yahay inaan wax soo dhoofsana keliya yani marka waa dareemaysaa inaan ummad burburtay yani
waa tahay ustaad waad mahadsan tahay la socodkaaga iyo si guud dhaqaalaha sidaad ula socotid dabcan mar walba sababta ugu weyn ee loo laabto waxa ay tahay burburkii la galay iyo caqabadihii ka dhashay ee nolosha ee adkaatay ustaad maxamed arbaa haddii aadan waxba ku dareynin inaan su-aal kaleo taa xigta aan ku weydiiyo haddii deymaha soomaaliya laga cafiyo ay dhacdo in la cafiyo sawir noocee ah soo bixi kara ama isbedel noocee ah imaan kara qiyaas haddii aad sii sameyso waa su-aal aada muhiim u ah waxaan is leeyahay waddankeenu waxaan u malaynayaa kheyraadkiisa iyo waxyaabaha uu ilaahay nagu manayso waa wax ayna wadamadu ayna wada heli karin haddii ay dhacdo qoladan m f tugu kolley waxaan u malaynaya qof markuu deynku siiyo inta deynta lagu leeyahay adiga si individual haddaan fardows haddaan ku weydiiyo dee lacagtaas inaad deyntaas culays bay kugu noqonaysaayo waxayd xaggeed wax ka keentaabaa is leedahay marka haddii la dhaho tusaale ahaan oo kale dowladda soomaaliya oo qoladan hadda systemka dowladda soomaaliya haddii la ogolaado oo la dhaho doomihi waa idinka celini number one waxaa ugu muhiimsanaan isleeyahay international ahaan marka aan ka hadalno waxaan isleeyahay dowladuhu waxay ku dhiiran karaan soomaaliya in investment inay ka sameeyaan waddanka soomaaliya inuu nabad yahay ay marka qaarkood sawir noocaas ay qaadan karaan waa sababta ugu muhiimsan oo dhigi karno haddii wax laga cafiyo dee qofkan processkii wax looga cafin uu soo bixiyo wax laiskama cafiya qolada m ifs waxay leedahay rules ay leedahay ruleskeeda waxaa kamid ah in marka hore waddanka ay deymaha ay siinayaan inta ayna siinin in dhaqaalo horta la kormeero war wadankan dhaqaalihiisa xaguu marayaa xaguu marayaa dhaqaalihiisa markii la kormeero la ogaado bal in la ogaado deynta in la siiyo deynta la siinaya naftirkeeda boroseska deyntaas ay ku bixinayaan iyo systemkii loogu talagalay iyaga naftirkooda inay inay soo buuxiyaan wa haddii marka ay dhacdo in wadanka soomaaliya ama dowladda in laga cafiyo deynta waxaan maraynaa waa ama deymaha in laga cafiyo waa wax horumaraan isleeyahay marka qaarkood waxaan maraynaa weli anaga waxyaabo badan baa naga qaldanoo in siyaasadda maaliyadda in aada loo hagaajiya loo baahan yahay
adoo soo koobaya mushaakilaadka ka imaan kara haddiiba deen inala siinayo mar kale oo dulsaar kale uu soconayo weligeedna ay ahaan karto in soomaaliya un deen ay ku dhex jirto
si yaroo kooban waxaan rabaa ina- ina- aan kusoo gabagabayno horta see ula dhaqmayna i m f yani i m f yani uh, u- waxaa jiro yani niman dhaqaalyahano oo khubaro ah oo u shaqeeya i m f nimankaas ayaa dejiyina maaragta siyaasaadka iyo istaraatiijiyada ku shaqeyso i m f nimankaasi waxay ku dhaqmaan waxaan la dhaho siyaasaadkan la dhaho open market ama capitalismka lagu Eh, siyaasaadkaasi inta badan waxaa lagu tuhmaa inuusan u naxariisanin dowladaha soo kobcayo oo faqriga ah maaragtay oo- oo- oo inay ciqaabaan marka deymahan lagu siinayo jecel lagu jecel yahay ma ahan oo dowladaha inta badan ma ahan maaragtay hay-ad khayriya ma ahan ama i m f na hay-ad khayriya ma ahan oo maaragtay ilaah daraadiis kugu caawinayso Wa- wa- waxaa la rabaa in lagugu harqiyo deymo si oo maaragtay hodhowtoole aad u ahaatid dowlad maaragtay u xirxiran eh, siyaasaadka i m f ama world bankiga iyo dowladaha maaragtay eh, eh, fangareeyo marka waa waa inaan iska ilaalino waaye waa maaragtay baashan do- eh, jiirka loo dhigo ama dooliga loo dhigo oo oo inta inta wax yaroo macaan loo dhigo oo intuu soo galo oo, eh, qabsanayso ha birta dooliga oo kale waa deemaha marka inaan anagana dooli noqonin waayo oo noqono dad caqli badana maaragtay aan yeelano niman dhaqaalyahane ah oo waan leenahay rag badan oo khubaraan leenahay oo dha- oo dhaqaalyahanine marka anigana waa inaan samaysano bal qaab anaa critical ahaan maaragtay critical think aan samaysano i m f bal qaabkii oo la tacaamulnaa khubarada dhaqaalyahanada soomaalida eh inay ka wada tashadaan oo maaragtay dowladduna taas ay- hadda waxaa jiro eh, council waxaa jiro oo soomaali oo oo- oo dhaqaalyahanada soomaalida hadda mar dhowed la aas madaxweynaha ku dhawaaqaa jiro kaas in iskugu yeero maaragtay la dhaho see ula tacaamulnaa i m f markaas marka markaas waxaa waxaa soo galaya jawaab- su-aasha ay weydiiso ahayd qaabkee marka aan la dhaqanaa markaa deemahan n- laga cafiyo qaa- qaabkee deemo kale u qaadanaa qaabkee maaragta uga baxnaa deemahan waxay u baahan tahay istaraatiijiyada u baahan tahay yani oo oo ma ahan arigan waa khatar waa yani dowladaha lagu harqiyey eh, eh, eh, eh, eh, maaragta deymaha lagu harqiyey latin america oo kale ilaa hadda waxay eh, ka cabanayaan maaragtay deymihii toddobaatamadi sideetamadi ay qaateen malaysia oo kale yani mahatir maxamed waxay ku guuleysa waxaa ka mid ahayd inuu ka xoreeyey eh, maaragtay gacantii birta aheyd ee m f ee ku haysay siyaasadda dhaqaalaha ee ee- ee malaysia marka anaga waxaan u baahan nahay waxaan ku soconaa eh, meel madooba gacanta la galaynaa oo- oo oo hadda ku soconaa marka waxaan u baahan nahay meeshaas madooba gacanta la galayno bal xoogaan caqli ku darno Ah, soomaali waxay dhihi jirtay haddaad dhimanaysid maaragtay dharag waa la iska duwaa iyo mm, gaajo maxay ahayd baahi ah, bakti looma cuno saasoo kale marka ina soo noqoto eh, qabweynadii soomaalida yani waayo waa- waa waa runo ummad waxaa nahay burburtay qabkaa naga jabay qofka soomaaliga eh waxaa arkaysaa qof ajnabi markuu arko wuu isku dhex yaacaa ama ama ama isla yaraadaa sababtoo ah ummad burburtaan nahay yani Eh, psychology ahaan waa burburnay social ahaan waa burburnay dhaqaale ahaan waa burburnay siyaasad ahaan waa burburnay marka waxaa u baahan nahay dowladda laga rabaa eh, deema kelina qaatama waxaa laga rabaa qof- qabkii qofka soomaaliga inuu soo noqdo waana waana eh, qof walba soomaali ah oo muwaadin ah oo aqoon-yahan ahna waxaa laga rabaa taas inuu ka shaqeeyo aada umahadsan tahay
ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu kuu diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casri ah oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan
waxaa intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ugu ahayeen toddobaadkan cumar cali baashi iyo maxamed axmed aadan barnaamijka waxaa soo saartay idiina tabinaysay firdowso sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi inta aan hawada isku maqli doonno waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caafimaad damqashada dareenkan dibna hayga ruuga deebaaqada ciilkeeda cartaygu bicisiyo deebaaqada ciil